Jaamacadda Golds Farceeda magaalada Argabo oo kaashanaysa Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somalilan ayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah ka sameysay deegaanka Muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaal badan. Adeegyada caafimaad oo loo sameeyo qoysaskan danyarta ah ayaa waxaa ka mid ah baaritaanno, daaweyn, iyo wacyigelin ku saabsan cudurrada faafa. Xasan Cumar Cawil oo ka socda Wasaaradda Caafimaadka Argabo iyo Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah maamulka Jaamacadda Golds Farceeda Argabo ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda ololahan caafimaadka.
joognaa ee, magaalada ee, muqdisho oo jacaada gulis ka fulinaysay fiil caafimaad fiilkaas oo ah runtii fiil ka ballaaran fiilarkii hore ee jacaadu qaban jirtay oo dhakhaatiir waaweyn ay joogaan ee, shaybaadhadii kuliyaddii ardaydii oo dhan aan loo kala hadhin ee, waxaa mahad ilaahay leh in loo shaqeeyey dad gaarhaya ilaa shan boqol oo qof ee, sideeddii saaka shaqadii la bilaabay waata iminka nala soo gaadhay lixdii oo dhowdhow
waxaanu fiil ugu soo baxnay een, magaalada muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan kuwaasoo ardayda jaamacadda gulis ee caafimaadka kuliyadda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadku fiil iska kaashadeen ay halkan adeeg caafimaad oo bilaashka ka fulinayeen halkan waxaa timi arday isugu jirta dhammaan kuliyadaha ay ka koobantahay kuliyadda caafimaadku ee jaamacadda gulis iyo waxa weeyaan sanayadeeda kala duwan waxaa kale waxa weeyaan iyaguna fiilkan ku wehelinayey een, dhakhaatiir isugu jira waxa weeye ilaa saddex dhakhtar waxa weeyaan takhasus ah miisaangeyn ee, wax loo yaqaano een, surgery iyo waxa weeyaan markaa dhakhtarka carruurtaba intaba wax weeyaan markaa qabanaya ayaa isugu jira ayaa waxa weeyaan xaggan iyaguna ee, fiilkan nagu wehelinayey Adeegyadan caafimaadka ee la soo gaarsiiyey deegaanka Muqdisho ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ah kuwaas oo isugu jira haween, carruur iyo odayaal.